Ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan iraxiim akhyaartan aad dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka warbaahinta isnaayo toddobaad walbaad dhegeysataan barnaamijkaniga waxaa liimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnayn
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaa mar kale isku soo noqod wanaagsan akhyaarta hawada ay nagu dhegeysanaysaa barnaamijka caafimaadka toddobaadka waxaan kusoo qaadan doonaa xanuunada ku dhaca indhaha iyo saameynta inta badan bulshada ay kala kulmaan barnaamijka waxaa toddobaadka marti ku ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha ku dhaca iyo sidoo kale bukaan ka xanuunsanaya indhaha ayaa toddobaadkan barnaamijka marti ku ah waxaan booqasho ku tagnay xarunta weyn ee isbitaalka ditorshiine oo kamid ah isbitaalada lagu daaweeyo xanuunada ku dhaca indhaha sida qaliimada doctor islaaw waxa uu kamid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka doctor shiine ee magaalada jowhar wuxuu nooga warbixinayaa xaalada indhafiiqista iyo sidoo kale bukaanada ka xanuunsanaya indhaha heerarka kala duwan ay soo maraan iyo xanuunka indhaha ku dhaco waxaa loo yaqaano ayuu sidoo kale nooga warbixin doonaa dhakhtarka aan soo dhaweyna marka hore bismilah marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka oo sabti walba ka baxa warbaahinta isnay adigoo magacaa ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa doctor maxamed cabdiraxmaan islo
doctor waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka toddobaadkan waxaan kugu soo booqanay xaruntaada waxaad nooga warbixisaa xaaladda indhafiiqista
marka hore haddii aadaa u mahadsantihiin ee waan idinku soo dhameyneynaa xarunta isbitaalka doctor shiine ee magaalada jowhar marka waa idin soo dhaweyneynaa mar kale
aada umaadsan tahay bal ka waran xaaladaha indhafiiqista aad bulshada reer jowhar u sameysaan
wallaahi bulshada reer jowhar waxaa u sameynaa barnaamijyo aad iyo aad u fara badan oo ku saabsan dhanka indhaha haddii ahaan leheyd ee daaweynta indhaha iyo fiiqista intaba waa u sameynaa dadka ku nool magaalada jowhar
waan gartay indhafiiqis keliya maa sameysaa mise waxyaalo kale aad bulshada u sameysaan waa jirta isbitaalka maadaama uu yahay isbitaal ka shaqeeya indhaha shaqada aan qabana keliya waxay quseysaa indhaha haddii ahaan lahayd daaweynta iyo fiiqista intaba
waa gartay indhaha dadka aada u fiiqdaan ma ku kala duwan yihiin mise qofka indhaha way dadka da-da ah oo kale indhaha u sameysaan walaa inta badan indhafiiqista dadka loo sameeya way kala duwan yihiin waxaa jirta dad indhafiiqistooda ay sababeysa da iyo dad indhaha in loo fiiqa ay sababeysa jug kaga dhacda indhaha
waa gartay cudurada inta badan sababa indha xanuunka ama waxaa jirto ilmo yar oo kale in indha xanuunkaas oo kale ay sabab ku noqoto cudurada inta badan sababa maxay yihiin oo ilmaha ku dhaco ama dadka waayeelka oo kale walaa inta badan kiisaska aad daaweyno waxay u badan yihiin elerjiga inta badan indhaha boqolkiiba siddeetan dadka waxaa laga daaweeyaa elergia inta badan laga daaweeyaa inta kale soo hartana qofay jug ku soo dhacday iyo qof oo nabar ka soo baxay iyo intaasay isugu jiraan
waa gartay markaa kasoo tagna indhafiiqistoo kale waxaa jiro dad qaba xanuunka indhahoo kale aan u baahnayn indhafiiqis oo kale dadkaasoo kale maxaa loo sameeyaa walaa dadkaas oo kale waxaa loo sameeyaa baaritaano guudaa u sameynaa qofka hadduu okiyaal u baahan yahay okiyaala u qornaa qofka hadduu daawooyin u baahan yahay daawooyina u qornaa si uu xanuunka ugu yaraado maasha allah marka inta badan waxaa waay bukaanada aadaa u caawinaa
waa gartay xiliyada aad indhafiiqista sameysaan oo kale
inta badan indhafiiqista waxaa sameynaa sanadkii saddex mar ama labo maraa sameynaa mar walba waxay ku xiran tahay tirada dadkay ku xiran tahay indhafiiqista markii dad xoogaa micnaha waa laisdhihi kara takhtarku wuu imaan karaa markii dadka ay diyaar ay noqdaan takhtarka markaas wuu imaadaa shaqadiina waa u qabtaa dadka indhaha waa loo fiiqaa waa kaasaa
waa gartaa xarunta ma jiraan dhakhaatiir kale ee ku takhasusay indhaha iyo dhakhaatiir qaabilsan cabiraada indhahoo kale ma jiraan ha xarunta waxaa jirta dhakhaatiir fara badan oo ka howlgashaa jirta inta badan maadaama xarunta ay tahay xarun hadeertaan la asaasay dhakhaatiirta inta badan way isbedelaan hadeertaan anigu kula hadlaya waxaa laga yaabaa bil hadaa shaqeeyo kadib in lii wareejiyo oo xarumaha kale oo isbitaalada kale lii wareejiyo oo doorshiine oo bedelkeygii dhakhtar kale oo yimaado dhakhtarkaasaasna bil ama labo bilood intii uu loogu talgalay oo joogo marka inta badan dhakhaatiir badanaa jirta oo meesha ka shaqeysa
waa gartay adi ahaan marka laga hadlaayo maxaa ka qaabilsanta xarunta lani waxaa ka qaabilsanahay baaritaanada guud iyo cabirka indhaha iyo daaweynta intaba waxaan ahay takhtarka meesha
waa gartay xanuunada aad inta badan bulshada reer jiro ay u badan yihiin aad ka daaweysay ama aad ka baartay ama daawo u qortay aada is leedahay waa maxay xanuunada inta badan dadka laga daaweeya waxaa kamid ah elerjiga kamid ah inta badan iyo araggii yaraadaa kamid ah araggaas yaraada oo ay sababeysa inta badan hadeertaan ee dhalinyarada jirta waxay isticmaalaan inta badan moobeeladan smartphone-ka ayagaa waxay keenayaan xanuuno fara badan oo ka yimaadeen dhaha araggii oo soo daciifa qofkii elerji oo ku kaca waxyaabahaas oo dhan marka inta ugu badan waxaa daaweynaya elerjiga ay u badan yihiin bukaanada inta badan aan ka daaweyno sidoo kale waxaa jiraan bukaano oo isha nabro ay aga soo baxayaan ayagana aa daaweyno waxaa jiraan micnaa bukaano ay jug kusoo dhacda ama dagaal ha ugu soo dhacda ama aygoo shaqeynayaan ha kusoo dhacdo inta badan indhaha dhiig ku furmaayaa jiraan inta badan waa bukaanada sidaasay isugu jiraan
waan gartay waxaa jira oo kale dad qaba indha xanuun balse aan indhaha wax way ka arkayaan laakiin xanuun waa jiraa dadkaasoo kale maxaa kula tacaashaan okyaalna inta badan dadkaasi aysan qaadanin maxaad kula talisaa dadkaas inta badan xanuunkooda la dagaalanaa si aan ugu baabi'in lahayn waxaa u qornaa daawooyin qofka haddii indhihiis haddaysan waxba arag ay lahayn waxaaba inta badan waxaa laga ilaaliyaa qofkaas isagoona arag aan haysanin inuu xanuun kusoo kordhin waxaa laga ilaaliyaa adi qofka mar walba waxaa ku qiimeynaa xaaladiisaa ku qiimeynaa qofka daawadii ku habboonna waa siinaa waa daaweynaa maasha allah
waan gartay cudurada kale ee faafa oo kale sida dhiigkarka iyo sokorta oo kale ma sawaan indhaha dad qofka inay saameyn ku yeelan way sawaan khaasatan sokorta inta badan way sawabtaa aragga way daciifisaa sokorta waxaa fiican qofka mar walba marka oo sokor qabo in oo sokorta mar walba oo la socdo cabirka sokorta waxyaabahaas oo la socdo maadaama ay kamid tahay cudurada saameeya aragga
waa gartay markii laga soo dadka maxaad kula talisaa marka xanuunadaas oo kale aad ku aragtaa
wallaahi inta badan dadka waxaa siinaa wax loo yaqaano psychological supportaa siinaa dadka waa wacyigelinaa inta badan waa wacyigelinaa waa la hadalnaa xanuunkan hadduu imaado xanuunkii waxa laga fiicnaanaya inuu yahaa u sheegnaa daawooyinkii ku habboon waa siinaa sidoo kale waxaa u raacinaa inay ku dadaalaan nadaafadii iyo maxaa la dhahaa nasashada inay ku dadaalaan daawooyinkoodana ay qaataan islamarkaana ay daawada ku caafimaadi doonaan waa hadduu ilaahay daawa ugu daro
waa gartay marka laga soo tago daawooyinka aad u qortaan dadka xanuunada indhaha qabo ma jiraan cunooyin dadkaasi aad kula talisaa inay qaataan si uu araggooda u fiicnaado haa way jiraan inta badan dadka waxaa kula talinaa inay isticmaalaan dadka aragga xoogaa ka cabanaya waxaa kula talinaa inay isticmaalaan cunooyinka sida hilibka karootada baarka maadaama laga helay vitamin a vitamin a-gana uu yahay inta badan vitamiinada oo indhaha nuurka siiyaan oo kamid yahay taas casigeed waxaa jira cuduro maxaa la lahaa cuntooyin inta badan cudurada kiciyaan sida elerjiga kiciyaan dadka ayagana waa ka wacyigelinaa maadaama dadka ay u badan yihiin dad elerji qaba ay u badan yihiin sida ukunta digaag digaagta malayga inta badan digirta waa xoogaa waa iska yareeyaa dhahnaa dadka ma la iska yareyn karo inta badan waxaa waaye wixii lagu noolyahay familiyada ay cunaan waa ay isticmaalaan laakiin qofka elerji marka uu qabo oo yahay qof elerji saaxiib la ah waxaa kula micnaha kula dardaaranaa ama u sheegnaa in cunooyinkaas micnaha oo aada isaga yareeyo
waa gartay ma is leedahay baahida ay qabaan bulshada reer joor xaruntan waa ay dabooshay xaruntan way dabooshay baahida ay qabaan dadka reer juraad sababtoo ah qof oo elerji hay oo u baahan hal goojo ama laba goojo ah wuxuu aadi jiray xamar wuxuu waxa ka bixi jiray qarshaa ka bixi jiray waqtiyaa ka lumi jiray waxyaabo kale usii dheeryihiin laba goojo keliya soo u baahnaa wuxuu aadi jiray xamar oo aadi jiray hadeertaana maasha allah dadka reer jowhar waxaawaay xaruntan aad iyo aad waxaawa ay ugu nasteen ayadoo furan muddo sanad ah ayadoo hadeertaan furan sanadkan wax badan way ka caawisa xaruntan dadka reer jowhar
ma gartay xarunta ma jiraan waxyaalo kale ay kusoo kordhayaan si ay baahida bulshada inta kale hartay ay u dhammaystirto ilaa hadeertaan ma jiraan waxyaabo lagu soo kordhiyay weli laakiin waa rajeynaynaa mustaqbalka hadduu ilaahi karaan noqdo waxyaabo badan oo magaalada jowhar ka maqan in lagu soo kordhiyo xaruntan oo lagu tala jiraa waana la rajeynaa hadduu ilaahi karaan noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan
waa gartay dadka markii fiiqista loo sameeyo kale ma jiraan indhaha markii loo fiiqo kale qofka bukaanka ee talina la siiyaa maxaad kula talisaan inuu sameeyo wallaahi qofka bukaanka marka indhaha loo fiiqo talooyin waa siinaa talooyinkaas siina waxaa ka mid ah isbuucyada ugu horeeya qofka inuu nastaa ka mid ah talooyinka aan siino sidoo kale waxaa ka mid ah daawooyinka inuu u qaato si sax ahaa ka mid ah sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inuu cunto fiican oo qaato aa ka mid ah qofka talooyinka aan siino
waan gartay bulshada reer jowhar maxaad ugu baaqaysaa
walaahi bulshada reer jowhar anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ee bulshada reer jowhar waxaa jeclahay inaa ugu baaqo haddii ay arkaan xanuuno dhanka indhaha ah inuu isbitaalkan afar labaatan saac oo open oo yahay xilli kasta oo qofka oo u baahda isbitaalkan iridkiisi uu furan yahay sidoo kale fursadan anoo ka faa'iidaysanaya dadka reer jowhar waxyaabaha aan kula dardaarmayo waxay tahay waxaa aragnaa bukaano aad iyo aad u fara badan oo qaba xanuunyo kala duwan oo indhaha oo qaba waxayna soo gaaraan ayagoo indhihii hore daawo ugu soo shubay ama ayagoo goobo kale caafimaad tagay micnaha kulley horta xanuun wuxuu ku fiican yahay qofkii professionaalku yahay inuu daaweeyo ku fiican yahay dadka qaarkood waxaa aragnaa inay xarumo kale ama meel kale iska tagaan micnaha waxaa waay si xoogaa daawooyin khaldan indhihii ay ku shubaan ayagoo xanuunkii xanuun kasii daran oo qabo micnaha inay noo yimaadaan marka fursaddan aanu ka faa'iidaysanaya dadka waxaa kula talinaa in haddii ay isku arkaan xanuun dhanka indhaha ah ay soo gaaraan xarunta isbitaalka xilli alle iyo xilliga ay noqoto aan u shaqeyn doono maxaa la dhahaa ayagoon indhihii wax kaloo daawo ah aan ku shubin aan ku isticmaalin sababtoo ah indhaha waxaawaay iyo meelaha kale isku mid maahan indhaha waxaawaay waa qaali dhibkeeda leedahay daawooyinkan indhaha loo isticmaalo qaarkoodna waxaawaay saad effectiga jiro ee qofka dhibaatay u geystaan qaarkoodna qofka wuu ku caafimaadaa oo daawe u yihiin marka waxaawaay si micnaha aan indirect haddii loo isticmaalo daawada dhibkeeda leedahay marka waxaa kula talinaa dadka xoogaa inay iska yareeyaan ama ay iska daayaan micnaha xanuun yar hadday dareemaan inay micnaha farmashi ama meel ay iska tagaan oo micnaha daawo leh indhaha isaga shubaan sababtoo indhaha waa wax aad iyo aad u qaali ah waxaana loo baahan yahay indhaha in loo in ay helaan daawo sax ah haddii ay xanuunaan marka midaasaa kugu dardaarmaa bulshada ku nool magaalada jowhar waa gartay xarunta ma jiraan dadka indhaha weershaha oo kale inaa u toosisaan haa waxay ka tahay qayb shaqooyinka lagu qabto xanuunkan fiiqista indhaha daaweynta xanuunada ku dhaca indhaha toosinta weershaha iyo waxyaabaha lamidka ah wax walba cudur walba oo khuseeya ama ku saabsan indhaha way qabataa xaruntan waana la sameeyaa kiiskaas weli ma bilowdeen mana ku guulaysa haa haa kiiskaas waa bilaanay waa ku guulaysanay isbitaalka deertaan wuxuu furayaa muddo sanad wuxuu furan yahay waxaa jiraan kiisas fara badan oo xoogaa rag indhaha qalooca oo indhaha loo tuusiyaa jiraan hadeertaan maasha allah indhahoodii nadiif ay u noqdeen way jiraan waana sameynaa waa gartay dad had waxaa jiro intaas cudurkaas oo kaleo indhaha qaloocan qaba maxaa ku maxaa ugu baaqaysaan
dadkaas waxaa ugu baaqaa markii oo doorshooyina oo yimaanaya xiliyada qaliinka inay ka faa'iidaystaan indhaha waxay qayb ka yihiin quruxda qofka biniaadanka qayb ka yihiin in loo toosiyey indhaha hadduu ilaahi karaan noqda ay soo gaaraan xarunta ha kula dardaarma
dhanka kale cabduqaadir macow waxa uu ka mid yahay bukaanada ka xanuunsanaya indhaha oo qaliin indhafiiqis ah loogu sameeyey isbitaalka dotorshiine ee magaalada jowhar wuxuu nooga warbixinayaa qaababkii ay kaga xanuunsadeen indhaha ayuu nooga warbixinayaa iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan uu soo maray isigoo codsi ballaaran u diray wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle iyo bulshada inteeda kale in ay caawimaad u soo fidiyaan maadaama xanuunka indhaha uu yahay mid aada u daran bismillah markore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadkan kaga hadleyno ee xanuunada indhaha ku dhaca adigoo magacaaga noogu bilaaba
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabduqaadir mucuu xaaji xuseen markaa xanuunka indhaha ka dhacmaga aan ka waramo horta indhaha dhowr marba xanuun badan waa kusoo nonoqdaan waana ku dhacaan tusaale anigoo hadda shaqaysanaya waxaa igu furmay biyo si zaa'id oo boqolkiiba boqol ay ii saameeyeen nin shaqaystaan ahaa haddana ma shaqaysi karay xanuun joogto ah waxaa indhaha ku dhaco xasaasiyo indhaha way dishaa jadeecada way dishaa biyahana way dilaan indhaha
waa gartay xanuunkaaga hadda aad ka tabanayso waa biyaha indhaha ku furmay xanuun kale ma jiraan haa waxaa isla socoto qaar hore oo dhan madaxa waa i xanuunaa waxaan ku socdaa goojooyinka oo hadda indhaha loo isticmaalo bil joogta ah waa gartay xanuunkaaga mala kaashatay ee dhakhaatiirta daaweysa xanuunada ku dhaca indhaha dhakhaatiirta waa oo la tacaalay ilaahay naxariis ha ka sheeyaa nin dhintay in nin walba naxariis waa u baahan yahay waxaa gacanta iga qabtay dictor la yidhahdo dictor shiine oo baahidii waddanka caasimadda hirshabeelle ka jirtay noo daboolay anagoo wax haysanin oo dadka masaakiinta iska ah awoodin baabuurtii in loo raaco qarashkaa sii rabo xamar haddaad tagtana qarashkaa sii rabo asaga xaruntiisa haddii ugu tegtidna beesa ay sii tahay dhibkaasoo dhan waa waa mid hadda laga daboolay oo juhur noo lagu qabtay marka waa ku mahadsan yaha asagana maadaama barnaamijka indhaha ku dhaco oo naaga qabtay jawhar waxaa jiro anuu iska taagan oo maqaayadda ka shaqaynayo dalabka haya hal mar igu furmeen ciraama igu furantay kontaroolkiiaa iga tegey waa dhacay qur-aanaa lee saaray maqaayaddiiaa leega dhex qaaday meel baa lee seexiyey qur-aan baa lee saaray gurigaa lee geeyey guriga markaan qur-aanka lee saariy oon almayn waa soo kabsada la dhahay maalinta igu naxdinta badneed jameecadii mashaahidka anoo kormaryan arag markaasay talfariga ka baxday marka alxamdulilaahi oo shu waxa waaye labada marba waa lagu shukriyaa marka shalay nin shaqaysanaya ahaa haddana nin indhaha naaf ka noqdeen ahay biyahaas igu furmay xanuun joogtaa igu hayaa maa bil kastana waxaa ii go-an inan helo toban iyo laba dollaroon ku shubo gooja indhaha xanuunka aawadeed oo i haayo waa yaaba yaa loo seexana asxaabal ciyaala leeyahay qof loo seexda male waa in layska soo baxo ummaddaasaan ku nool haddaan kula hadlahay oo kiyaalkaas kii araggayga ma aha waa kiyaalka dollar kan aragga waxaa ditoorka uu ii qoray soddon iyo shan dollar mana hayst marka anaga malaayaan nahay ummaddaan kuulax nool nahay ummaddaan wax ka sugaynaa hadduu ilaah yidhaah waa gartay hadda maxaad baaqa u diraysaa dhakhaatiirta iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle wasaaradda caafimaadka oo kale in ay wax kala qabtaan
wasaaradda waxaan ku hormaraa horta maamulka oo gobolka shabeellaha dhexe in mar kasta iyo mar laba ay u hoggaansamaan dadka indhaha sidaan laaga soo qabanaayo way badan yihiin kaloomiska indhaha dadka ku dhaco wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay sida dadkaasoo kalo oo wax aan qabsan karin oo indhahaas la tacaalaya aan wax haysanin oo in lagu kalifo gurigoodii ku ho-anaya inay gadaan inay isdaaweeyaan ooy daawadiina awoodi karin taasna inay noo sakhirtaan doonaynaa wasaaradda caafimaadka guud ahaan dhegeystayaal intaas aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka aan kaga hadlaynay xanuunada ku dhaca indhaha anigoo xaliimaha idinla socodsiinaya dan inta ku kulmi doono nabadgelyo